بسم الله الحمd لله ثناء لله ثma الصلاaة والسلاaم على رsuuل الlah صلى الله عليه وsلم اللهma أkرجna min ظلماaت الوهم وأkرمna بنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم وxsن أخلاaqna بالحلم وسhل lna أbواب فضلك وانshر عليna min khزائن رحمتka ya أرحم الراحمين رب cلمna mنه ma جhلna وذkirna mنه ma نsيna waa cashirkii labaatan iyo kowaad kitaabka الرyاaض البdيcة فصl wuxuu faslu yahay في الcaqيiqة وma يذkru maعaha caqيiqة waa ilmaha xoolaha laga qalo wanqalka iyo walqal mid la dhahaba taas weeyaan waalcaqiiqatu sunnatun waa sunne marka caqiiqa luqada waxaa la dhihi jiray timaha ilmaha la dha ilmaha la dhalo markaa dhashay madaxiisa ku yaalla sharciga laakiin waxaa loo yaqaanaa shayga la gowracayo markii ilmaha timaha laga xiray kabacdi shayga neefka la gowracayo waaye waalcaqiiqatu caqiiqadu bimacnaa ay dabxuhaa weeye gowraceedu sunnatun mu-akadatun weeyaan waa sunno la adkeeyey sunno la adkeeyey weeyo asal waxaa u ah xadiidka odhanaya nebigu calayhi الsalaatu wasalaam algulaam murtahanu bicaqiiqati ilmahaas ama wiilkaas wuxuu u xabisan yahay waa mid la xabisay caqiiqadiisi in laga walqalo taasoo yudbaxu canhu yooma saabixi maalinta toddobaad laga gowracayo wayuxlaqu ra-su wayusama madaxiisaa la xiraya magacna waa loo bixinaya maalinta toddobaad ilmaha xadiid tirmidi weeyaan maxaa lagu fasiray ilmahan maxaa xabisay imaamu axmed wuxuu ku tegay iyo jamaaco culimada ka mid a haddaan laga walqalin lam yashfac fii waalidiihi yowma alqiyaama fii waalidiihi buu yihi bikasri daali daalkaba ha la hoos dhigo waalidiintiisii waalidayhina labadii dhashay bay ahaan lahay tasniyada waalidiintiisii markii la yidhaahdo yashmalul ajdaada waljadaad ayeeyooyin iyo awowo awowayaal baa kusoo darmaya jamacaas min jihat il ab haddii ayeeya awowa ka yimaadaan xagga aabbaha iyo xagga hooyada hadday ka yimaadaanba marka ilmahaasi kuwaasoosan u shafeecaynin maalinka qiyaamada waalidkii ahaa bimacnaa loo idinmayo shafeecadii xataa ehel hadduu u yahay shafeecada oo see ah waa ilmo yar de waa inuu shafeeco laa dembi ma leh ama waa qof weyn oo min ahli salaaxi dadka wanaagga ehelka u ah ah sunna mu-akada weeyaan wayadkhulu waqtuhaa waqtigeedu waa soo gelayaa biinfisaali ilwaladi ilmaha soo soocankiisa bijamiici ilwalad ilmahoo dhan waa inuu wada dhasho ilmihii oo aan weli dhalan ama fooshii lagu jiro ama ka hor haddii uu sii qalo ama takhaatiir iyo dad baa u sheega waxaa la yidhi uurka gabar baa ku jira ama wiil baa ku jira ama wax noocan kaasoo wixii sii qala magacyo usii baxshay lama gaarin noqon mayso walqal wal afdalu sida fadliga badan dabxuhaa gowraceeda weeye neefkaa lagu walqalanayo walqalka laga dhigayo yowma saabicihi maalinkii saabicihi ho hi oo weladkaa wey weladka maalintiisa toddobaad maalinta u dhashay maalinta toddobada ku ah baa laga gowracayaa sida fiican oo maalinta u dhashay marka tiradaan ku daraynaa xataa qabla alquruub qoraxdoo aan weli dhicin wax yar ka hor haddou dhasho maalintaa aan u tirin maalintii koowaad laakiin hadduu hameenkii dhasho hameenka la tirin maayee maalinta ka dambaysa hameenka u dhashay maalinta ka dambaysa baa looga bilaabaya walaa yujzu-u ma gudahayo fiihaa caqiiqada iyo walqalka ilaa maa shaygii mooye yujzu-u gudayay fi daxiyati udxiyada wixii lagu udxiyeysanayey baa gudaya xagga da-da xagga nooca xagga ceeb la-aanta xagga niyada halkaasaa la marinaya udxiyadii wataas waxaan leeyahay caqiiqadii laakiin middan in la kariyo oo wax macaan weliba lagu kariyo oo way fiicanta lugta la siiyo umulisada oo neefkii la qalay waxyaalaha noocaas ay culimadu sheegayaan tafaa-ul macnaha baa ku jira ilmuhu inuu noolaado oo fiicnaado oo socdo oo wakaas wa aqaluhaa inta u yar shaatun waa neef ariya can kulli mawluudin ilmo kastoo la dhalay waxa u yaroo laga gowrici karaa waa neef ilmuhu hadday badan yihiin dee xoolihii laga gowracayana waa badanaya bi- ugu yaraan mid iyo neef nabigaa ka gowracay calayhi salaatu wasalaam xasan iyo xuseen shaati hadduu hadda hal shaati iskaga gaabsado sunnaha asalkiibaa u xasilaya aslu sunnadii ama neef geeloo toddoba lo meelood loo dhigay meeshiis ama neef lo-oo toddoba meelood loo dhigay meesheed walafdalu sida fadliga badan dabxu shaatayni laba araya in la gowraco wey canidakari wiilka wa shaatin mid araya waa in la- hal shaati laga gowraco an can ilunhaa gabadha waay xadiidu tirmidi baa kusoo arooray wayadbaquhaa wuu kariyaa bixulwin wax macaan buu ku karinayaa hilibka ku diyaarinaya maxaa la tafaa-ulanayaa bixalaawati akhlaaqilmawluud ilmaha la dhalay dabeecadiisa inay macaanaato wax macaan inta ku karso ha cunada dadka ha siiyo waxaa karaahiya inuu ku kariyo bixaamidin dhanaan wax dhanaan hadda wixii ka dhigo wada kulul waxyaalaha indhaa milix miyuu ka besha mise liin buu ka besha mise baswaas buu ka besha ma naqaan dad wax wax si kaloo ka dhiga waaye karintaa neefka laga karinayo waxaa laga soo reebayaa dee neefka lugtiisii ee qaabilada la siinayay umuulisada walaa yaksiru cadmahaa lafteeda ma jebiyo biqadri limkaani suurtagal qadarka intay suurtagal tahay neefka lafihiisa inuusan jejebin intuu iska ilaalin karo ee xaggee xubin kasta laga goynaya neef kasta meelaha kala baxa mafaasisha xubnuhu meesha ka kala baxaan lafaha iskugu yimaadaan lafaha ka kala jiro lafta dhexdeeda yuusan jebin hadduu hadda jebiyana habaadhiib ma jirayo dayib sida fiican buu iska iska daayay kii karinayey waa inuusan jebin kii qalayay waa inuusan jebin kii hadhow hilibka loo keeno inuusan lafaha dhuuxinoo jejebin laakiin haddii ilmo dhintay laga walqalayo dee dhib male isaga lafaha neefka haddii la jejebsho lanna ilmihii qofkii waaba dhintay laga walqalaya mogta maba noola wa bachuhaa diriddeeda neefkii la qalay in la diro hilibkii inta la bisleeyey hilibkii iyo maraqii in dadka guryaha iyo xaafadaha loogu geeyo lilfuqaraai fuqarada fii amaakinihim meelahoodii horta waa loo kariyey laakiin iyadoo la kariyey xaafadihii in loogu geeyo iyaga aan loo yeerin baa xabo laga kalgacal badan yahay la kalgacal badan yahay min nidaa'ihim iyaga u yeeridooda ilayha cunadiio bisil loogu yeero cunadiio bisil in loogu yeero warda walqal tahay iyadoo bisil in xaafadaha loo geeyo baa fiican hilib iyo maraqa isku dar kulli ugeey haddii loo yeerana hadda dhib ma laha amoodin in macnaha nahyi ay tahay ayb walmukhaadabu kan lagula hadlayo bihaa caqiiqada qofka la leeyahay wax gowrac man qofka weeye talzamuhu ay ku waajibtay nafaqatu lmawluudi ilmaha la dhalay nafaqadiisa qofka biilkiisa lagu leeyahaa neefkana laga rabaa in ay sarahdo ku tanaado bihaa caqiiqada qabla mudiyi sittiina lixdan yowman min yowmin maalmood tegidood horteed min alwilaadati lixdanka laga tirinaya maalintuu ilmuhu dhashay maalinta uu ilmuhu dhashay ilaa lixdan beri waa intii nifaasku jiri lahaa ugu badnaan sitiina yowman intaa hadduu awood u helo inuu neefka gadi karo qofka lagula hadlayo waa qofka nafaqadu ku waajibtay o wayastamiru dalabuha dalabkeeduna waa daa'imaya oo qofkaa bixi baa weli la dhahayaa yaa minhu isaga weliga laga dalbayo xiina idin waktigaas laga bilaabo ilaa buluuqi lmawluudi ilaa ilmihii la dhalay ka qaangaarayo ilmihii ilaa lixdankii beri qofkaan awoodii waa u yeeshay laakiin ma bixin neefkii ma qalin awoodna wuu u yeeshay ilaa ilmahaas ka qaangaaraya isagii baa la leeyahay warwalqalka keen oo ilmaha ka walqo isagaa lagula hadlayaa ayib fain lam yuusir hadduusan ku tanaadin bihaa caqiiqadii lixdankaa beri waxba ma haysan waxba ma soo gelin ma awoodi kara inuu qalo fain lam yuusir bihaa ilaa bacda mudiyi sittiina lixdankii intay tagtay dabadeed mooyaane laba bilood ka bacdi baa ilaahay xoole soo geshay iyo waayo dambe lan tudlab laga dalbi maayo minhu xaggiisa qofkaas waxba qal la dhihi maayo laga dalbi maayo inuu wax qalo mar hadduu maalintu ilmuhu dhashay ilaa lixdan beri waxba soo geli waayeen hadday wax soo geli lahaayeen ilaa ilmuhu qaangaaro waa laga dalbi lahaa waxba ma soo geli waayeen lixdankii berina ma dhammaatay waalidka laga dalbi maayo bale low facalahaa hadduu sameeyo xiina idin waktigaas low facalahaa hadduu sameeyo xiina idin waktigaas lixdankii beri ka bacdi isagoo awal waxba haysan buu qalay waqacad way dhacaysaa shaata laxmin neef laloog la loogay shaata laxmi hilib neefkiis wey neef la iska qashay reeruhu iska loogteen walqal ma noqon wey macnaha neef hilib ahaan la iskaa qashay wey shaata laxmin baa la dhahaa laa caqiiqatan se noqon mayso walqal hadda hamoodin waalidkii lixdankaa beri haddii la dhaafay inuusan waxba ka qali karin lixdanka beri intii lagu jiray hadduu xoolahayo uusan qalin waa laga rabaa inuu qalo ilaa ilmuhu ka qangaarayo laakiin qofkan la leeyahay shaatadiisu waa shaato iska hiliba walqalna ma aha waa qofkii lixdankii beri intii lagu jiray waxba aan hayn lixdankii berina waa dhammaatay waxba waalidkaa lagama rabo hadduu qalana waxba noqon mayso waa iska neef iyagu iskood u qasheen saasay u kala duwantaha masaladu waxayu meeshii dulibad laga dalbay minhu xaggiis markii la yihi qal laa yafcaluhaa ma sameeyo ilaa min maali nafsihi naftiisa xoolaheeda mooyaane waalidku ilmuhu xoolahooda miyuu ka qalayaa mise isagaa waxa weeye xoolihiisa ka qalaya waalidku xoolihiisau ka qalaya ilmaha xoolihiisa laga qali maayo ilmaha xoola u lahaa laga dhigi mayo walqalka walow kaana almawluudu kan la dhalayba allah ka yeelo haniyan mid tanaad ah hodan ah ilma xalay dhasha xaggee tanaad ka yahy xagee xoolaha ka keena kan la dhalay hadduu doonaba qani ha ahaada ba yidhi dee siyaalo badan buu ku noqon karaa dee markau dhashaaba hore laga sii xoola waa la sii ama dad baa xoole usoo hadiyeeyey hebel ba hadduu ilmo dhalay intaanoo xoolaa baan baxshay dad baa xoole siiyey ama waalidkii dhintay buuba ka dhexlaya qofuu dhexli lahaaba xoolaha intaan xoolaha ka yeesha intaasoo dhan buu ilmo xali dhashay xoolo ku heli karaa xoolihiisa laga qali maayo waman balaqa qofkii qaan gaara qofkii qaan gaara walxaal lam yucaqa canhu aan laga caqiiqayn aan hee waxba laga qalin waxa loo sheegay isagoo qaangaara waalidkiis is waxba ka qalin hadeeru meesha fadhiyaa loo sheegay inuusan baxtaa weli laga walqalin haye sunna lahu isaga laftiisan waxaa loo suneeyey hadda ogaaday masalada an yacuqa can nafsihi naftiisa inuu ka caqiiqeeyo adigaba hadda iska qal walqalkaygi wayaa leeda dhag waa laguu ogolay waaba sunni waaye fiqihu waa cajaaib moogto waxaas cilmigaa ka baranaysa ilmahan hadduusan aabba lahayn oo ilmo zina ku dhasha yahay hooyooyinkii ilmahan dhalay baa laga rabaa ha ka qaleeniyow la aabba lagula hadlayaa ma jire wasunnatu sida sunnahay an yu-adana in la aadaano wey aadaan baa la yidha eedaan ba hadda ka maqlay kuwa saxaafadda maalmaha eedaan iyo aadaan dee kolleyba carabiga waa aadaan wey an yu-adana waa in la aadino la aadaano xiina alwilaadati wilaadada dhalidda agteeda ilmaha marka la dhalay saa u soo dhasho in lagu addimo fii udunihi dhegtiisa fii uduni lmawluudi kan la dhalay dhegtiisa alyumnaa udunta dhegtii alyumnaa alyumnaa horey la socota ee midig dhegta midig wiil iyo gawar kuu doono ha noqdo ha looga aadaano wa tuqaamu salaatu salaaduna in la aqimo oo weeye fii udunihi dhegtiisa alyusraa bidixda dhegta bidixna ha looga aqimo suurat likhlaas haddii la akriyo aadaanka iyo aqamka dhexdoodana waa fiicanta yiri towxiidkii weeye suurat likhlaas aadaanka iyo aqimidda aadaankaa sii fadli badan midig iyo bidixna midigtaa fadli badan marka aadaankii iyo midigtii baa laysi siiyey bidixdii iyo aqankiina waa laysi siiyey haweeney hadday ku adinto ama ku aqimto ku filan dee markaa ilmuhu dhalanayo inaan ragba meesha ka dhaweyn baa laga yaaba saasoo usoo dhasho gabar wax taqaan daacada hadday tahay oo cilmi leh iyadaa ku adimaysa ilmaha kuna aqimaysa adduunkuna inuu de deg deg iska ilmaha hadeer dhashay adduunku nolol iyo geerida iyo saa iskugu dhow yihiinna waxaa la yidhi waa meesha waa laga waa laga waa ku jidhaayo sida adinka iyo aqanku iskugu dhow yihiin salaad loo adimay aqankeeduna u dhow ma ogta l adduunku waa iska sidaas macnaha weeyaan waa kaas iska ordayaa wey waan yuxanikahu waa u dhabxanageeyo xiina idin waktigaas shaksun qof qofkaasoo min ahli اlkhayri waa ahlulkhayrka ah bishayin shay oo xulwin macaan weliba aan dabi taaban shay aan dab la taabsiin oo macaan dhabxanaga ha loogu dhejiyo ilmaha ka tamrin sida timirta oo kale ilmo dhashay timir see u gelayaa rudob haddii la helo isagaa la hormarinaya timirtaa ku xigto ilaa hadda soonkaba rudobkaa lagu hor afuraa haddii la heli karo haddii kalena timirta ilmaha timirtaad afka ma gelin kara see la yeelaya qof saalix oo wanaagsan baa u calalinaya timirtii calashan baa markaas afka loo gelinaya qof ragayo qof dumar kii doona ha u calaliyo dhuxanigaasaa loogu marmarinaya afkaa loo kala furaya ilaa gudaha wuxuu u galaan dhacaankan macaankaas wax macaan ha ugu horeeye wuxuu maqlayna wax wanaagsan ha ugu hormaqlo towxiidkii aadaankii aqamkii wax calooshiisa galaana waxaa macaan ha ugu horeeya ilma hagaagsan soo u noqdo qof oo min ahlilkhayri ah basaa u sameynaya ahlulkhayr ahlulkhayr bay iska dhahan carabta hadda ahlulkhayr fadxadaas qaab maldahan bay u akriyaan waaya waa an yaxliqa ra'sahu madaxiisana waa inuu xiiro neefku ma laga gowrac madaxii baa la xiraya ayib qofka xaajigaaba soo inta xiirto xoolaha ma gowraco walow unfaa xataa gabar hadduu yahay waxa dhashay madaxa loo xiro wayatasadqa wa an yatasadaqa waa inuu sadaqeeyo biwasni shacrihi timihiisa wasankood oo dahaban ah wasankaas dahab awd fidatan fida ah qalin meel dhaha faatima nabigu amraa la yihi calayhi salatu salaam waxay yihi xusein timihiisa wasan intii wasankooda noqdo oo fidaana sadaqee qaabilada iyo tan umulisayna neefka la qalay labadiisa lugood sii rawaahu lxaakim dahab baa- fida xadiidku sheegay dahabkuna waa looga qiyaastay waay dee wasanku ma aha in timo ilmo yaroo haddeer dhashay wasan kiilo saar iyo nus kiilo saar iyo rubuc saar maaha moogta waxyaalaha wax lagu wasno dahabka iyo hadda garaamyadiisa ma- kiilooyin baa la saaraa qalab yaroo saa lambar usoo saaraya wax saa loogu wasnayaayo nadaamsane wax kalaa wasanka soo saarayaa jira kuwaasaa lagu wasnayaa wayusamaa waa la magacaaba ilmaha bismin magac oo min alasmaa'i magacyada ka mid a alxasanati habboon magac qurxoon baa ilmaha loo bixiya walafdalu sida fadliga badan an yakuuna alxalqu xiiriddu inay tahay weeye iyo watasaduqu sadaqaysiga hilibkii la sadaqaynayey mada sadaqaysigii la sadaqaynayey een, wasankii een, timaha wasankoodii oo fidada ama dahabka ahaa iyo watasmiyatu magacaabidda ilmaha magac loo bixinayo intuba yowma saabici maalinta toddobaad hawshoo dhan maalinta toddobaad ha laga dhigo magacan intaa neefka la gowracin ha loo bixiyo yaa magaca bixinaya aabe iyo awowo walaa cibrata bitasmiyati gayrihima cid kale magacay bixisa wax kasoo qaad ma leh aabaha iyo awowa horta hawsha iskale marka koowaad magac bixinta haddii ilmuhu dhinto ama dhicis ahaa laakiin naftu lagu afuufo ilmo nolol gaaray ahaa wiil iyo gabar midow yahana aan la garanayn maxaa loo bixinayaa waa laga walqalayaa mogta maxaa loo bixinayaa ilmaha saqiira waa laga walqalaya magac rag iyo dumarba ku dhici karaa sida dalxa oo kale dalxa gabarna waa loo bixin karaa wiilna waa loo bixin karaa وأفضل الأسmاaء magacyada kan ugu fadliga badan محamd waa محamed iyo أحmed فcabdاللaahi baa ku xiga فcabdالرaحmaan baa ku xiga macnaha dee محamed iyo cabdالlaahi baa macnaha hadda cadafkaani fa-du tartiib iyo tacqiib haba keentee maanta waxa weeyaan dee magacyada kan ugu cajabta badan waa cabdالlaahi cabdullah cabdiraxmaan marka tartiibka iyo tacqiibkay keeni jirdhay maaha in marka safaada laga faa-iideysanayo watasmiyatu isku magacaabid watasmiyatu magacaabid lala baxo bimeliki lmulu- muluuk boqorada boqorkood luqada doonta ku sheego luqado kale kuwa lagu sheegaa jira hadde melikulmuluk boqorka boqorada mata iyo qaadi qaadi lqudaat inta qaadiya qaadigoodii iyo wa cabdinebiy cabdinebi nebiga cabdigiisi bay ka dhiganta waxaasoo dhan xaraamun waa xaaraan xaakim alxukaam melikulmuluk aqda alqudaat ruuxaas sayaad wuxuu leeyahay sida muctamadkaa waxaas waa karaahiy waay waa xaaraantaas wa bilasmaa'i magacyo in laysku magacaabo alqabiixati xun ka shihaabin iyo wamurata shihaab shuclo daba iyo wamurat murana dee iska kharaare iyo xarbi dagaal joogta ximaar waxaas makruuhaat waxaasna waa wada karaahiyo waxaasi waa wada karaahiyo hadalka markii la dhaho waxaas ma jiraan xoogaa la baasaysanaya laftiisa lalama baxo magacaas naafic halkaas naafic ma jooga ma joogo naafic ma jiro halkaa baraka ma jooga laa barakat baraka ma ma ma halkan ma aha xoogaa waa la si baa loo baasaysanaya wagti waay najiix waa gu- najiixid wey kuwa laftooda waa laga fiican yahay malaa'igta magacyadeeda waa lala bixi karaa jibriil miranso lalama bixinad iyo kuwo kalaba ambiyada magacyadoodana waa lala bixi karaa magac qofku karaahiyeysanayo naynaas loogama dhigi karo ilmuhu markuu dhasho in loo tahniyadeeyaa fiican qofka dhasho loogu tahniyaday baaraka allahu lak fi lmawhuubi kaa la hibeeyo alla ku siiyey allaha barakeeya hadii la yidhi allaha kuu barakay ama mawhuubati laka hadday gabarta xooggiisa allaha gaarsiiyo ba arrinimadiisa allaha kugu arsaaqo kii loo tahniyadaniyena ha ha yidhaahdo baaraka allahu laka wa calayk adigana sidoo kale ha yidhi allah ku barakay waaya fa kitaabu lyamiini wanadri nadarka iyo yamiin oo dhaar ah kitaabkii lagu sheegay wey laa yancaqidu ma guntamayo kullun mid kastoo minhumaa labadan ka mida ilaa min albaaligi qof qaa- baaliq oo qaangaaro alcaaqila caaqilo almukhtaari doortay mooyaane bisharda qofka nadar iyo dhaarka ka guntamaysa waa qof qaangaara ilmo yaroo iska dhaardhaaranaya iska wax iska nadraya xoog waxba maaha baalig caaqil mukhtaar bishardi an yatalafada waa inuu ku hadlo baa shardi ah bihi madkuurkaa bikulli minhuma nadarka iyo yamiinka wa yusmacu bishardi an yusmaca waa inuu maqashiiyo nafsahu naftiisa qalbigu hadduu wax dhaartay iska dhigo ama wax wax nadrimada naftiisa ha maqalshiiyo walaa yancaqidu lyamiinu yamiinku ma guntamayo ilaa bismin magac oo min asmaa illaahi tacaala alle magacyadiisa ka mida mooyaane kow waa kaas magac ilaahay aw sifatin sifo oo min sifaati ilahi tilmaamihiisa ka mid a alkhaasati waliba tilmaamaha alle gaarka ku ah bihi ilaahay ka qowlihi uu yidhaahdo weye wallaahi ow amase wa qudrati illaahi baan ku dhaartay weli ow amase wa rabbi lkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay iyo wixii lamid a kuwaas bay noqonaysa ayb kuwaasaa lagu dhaaran karaa walxalif walxalif dhaarasho bilmakhluuq wax ilaahay abuuray lagu dhaarto ka nebiyi baan ku dhaartay buu yidhi nebiga iga ta ya nebigaan ku dhaartay buu yidhi iyo walkacbata kacbada meel sharaf la waa tahay laakiin wax ilaahay abuuray wey kacbadaan ku dhaartay xaraamun war waa xaaraan wayakfuru waa ku gaaloobayaa bihi xalifkaas alxaalif bihi madkuurkaas alxaalifkii dhaartay in qasada hadduu u qasdayey tacdiimuhu kaa ku dhaartay weyneyntiisa ka tacdiimillah ilahay weyneyntiisa oo kale ilaahay weynayntiisoo kale hadduu u weyneynayo uga jeedo waa ku gaaloobayaa buu yidhi fain lam yaqsid daalika hadduusan u qasdayn ee muxuu u qasdayaa arrinta inuusan marna samaynayn si uu naftiisa uga fogeynaya marna suurtagal igama aha een, iyo wixii la midoo kale buu uga jeedaa fahuwa makruuhu kaa waa la karaahiyeysa makruuhu mid la karaahiyeysa weeye faqad oo keliya kaa waa karaahiye sharxuna masalada si fiican buu uga hadlaya qofka waxyaalaha ku hadlan towxiidkaa ku dhawaaqo shahaadada istiqfaarta la yimaado saasa habboon baa lii waaye qof baa wuxuu sameynayaa hadduu rabo haddaan waxaa sameeyo yahuudi baan ah buu dhahayaa waa khalad bari-un min alislaam dabadaan islaamka ka joogaa buu leeyahy bari-un min allahi ama min rasuulihi xaas maxay tahy dhaarna ma aha laakiin naftiisa inuu arrinta ka fogayo hadduu ujeedo waa gaal horey laga dhihi maayo laakiin tawxiidkaa ku dhawaaqo ha isafarto toobadkeen hala yimaado dembi buu ku dhaca hadduu raalli ku yahayoo diintaasaan ka baxo yahuudi baan ahay uu- uu raallin ka noqday yahuudiyad inuu qaato waa gaaloobay markaanuba gaaloobay soo aan weli qaadan yahuudnimadu sheegayo hadduuba gaali lanna alridaa bilkufri kufru gaalnimo laga raali noqdaa iyaduna waa gaalnimo wayanbagii waxaa dow-a lishaqsi qofka an yasuuna nafsahu naftiisa inuuba ka ilaaliyo can ilyamiini dhaarta walow kaana saadiqan runba ha sheegay sida dhaarta in la iska daayaa fiican qofka runba ha sheegay imaamu shaafici baa laga soo rara weligay ma dhaarin laa saadiqan walaa kaadiban run anuu sheegaya anuu been sheegaya midnaba waman xalafa qofkii dhaarta calaa tarki shayin shay ka tegiddi oo min alfuruudi faralyaasha ilaahay ah kasalawaati alkhamsi salaadihii shantaa buu dhaar buu maray inuusan tukanayn oo calaa ficil xaraamin buu ku dhaartay shay xaaraana inuu sameynayo ka qadci raximi qaraabo goyn qaraabada in la gooyo waa xaaraan in la xiriiriyana waa waajib casaa qofka horta waa dembaaba walazima waxaa ku waajiba an yaxnaa inuu ka een, dambaabo an yaxnaa inuu buriyo fii yamiini dhaartiis waa maxay wixii uu ka dhaartay ya cagsigeed ha sameeyo tukan mayo sooma dhihin ha tukado qaraabaan goynaya ha- sooma dhihin ha xiriiriyo wayukafira misna kafaara guto dhaar baa iga dhacday ha ku hayne waxaa samaynaysaa kafaaro gudo waaya ow amase oo nin baa sayd cumar ku yidhi xoolahaygii waxaan yeelay buu yidhi kacbada taajkeeda haddaan hebel la hadlo xoolahaygaba kacbadaa iska leh war kacbada wuxuu yidhi in alkacbata laqaniya laqaniyatun can maalik xoolahaada uma baahnee adduunkeeda waa meelo kala dhigan la waayay kallim akhaaka walaalkaa la hadalo wakafir can yamiinika or dhaartaada ka kafaara gud oo amase uu dhaartay calaa tarki sunnatin sunno ka tegiddeed ka qadaa'i lxawaa-iji xaajooyinka gudidood waaye taasuu ku dhaartay aw ficli makruuhin shay karaahiyaa samayntiis wuxuu ku dhaartay inuu wax karaahiya oo aan fiicnayn samaynayo ka shurbi tombaaki tobaaka inuu cabo bismi illaahi raxmaan wuxuu ku dhaartay tobaaka inuu cabayo oo hadda shar wuxuu soo qadaray ka shurbi dukhaani tombaaki tobaako qiiceeda inuu cabayo sigaarku waa tobaaka qiiceeda soo maha buu ku dhaartay haye fa sunnatu sida sunnahay lahu kaa loo suneeyey an yaxnafa inuu xinfiyo weeye wuxuu ku dhaartay cagsigeed ha sameeyo inuu cabayo soomahan yuusan cabin waa balaaya wayukafira kafaaro guto kafaara hadda ha iska bixiyo kafaaradaa fiican markaas aw amase calaa ficli mubaaxin shay mubaaxa samayntiis aw tarki shay mubaaxa ka tegiddi shay awalba u banaanaa inuu sameeyo ama ka tago buu ku dhaartay inuu sameynayo ama ka tegayo ka akli dacaami cun waxa weeye dacaam cunidiis iyo walabsi xirash iyo dukuuli daari daar gelideed wallahi inaana gelayn ama cunayn ama dharkaa xiranayn iyo wixii la mid a ama ka tegayo falafdalu lahu sidaa u fadliga badan allaa yaxnafa fii yamiini dhaartiisa inuusan burin wey waa sidaa u fiican inuusan waxba dhaartiisa burin haddaba fiiri tumbaakaas tumbaakadaas culimada shaaficiyada aada bay uga hadleen atumbaak bahalin kaaran wey ama mid la cabe ha noqoto ama mid la cunaye hadda kitaabkan wuxuu ka cabiyey ficil makruh shay karaahiyaabuu ka cabira laakiin culimadaba waxay u badan yihiin shaaficiyadu karaahiya inaan laga cabirin xaaraan laga cabiro aan laga ganacsan aan la cabin oo xataa qaarkood ku dareen inay waxya wax nijaaseynayso baadibada iyo takhaatiirtuna islamaba diidanaba inay muhlig ay tahay halaagayso khatar ay tahay caafimaadkan u daranta hoos markii loo soo raacay iyo maadooyinka iyo waxa ku dhex jirana iyada iska mid ah baaritaanada lagu sameeyey iyo shaybaarada la geliyey iyo nidaamka ka soo baxay khatarteeda waaye aada baa loo fogeeyey wa kafaaratu lyamiini yamiinta kafaaradeedu cidqu raqabatin addoon xoreynteed weeye muminatin muminad oo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebaha almukhilati dhimaya bilcamali camalka ow idcaamu cashrati mas casharati masaakiin toban miskiin quudintooda weeye likulli waaxidin mid kastoo minhu masaakiinta ka mida muddun mud baa u ahaaday oo min qaalibi quutilbeled raashinkaas waa magaalada quudkeeda kan qaalibka ah ow amase kiswatu tobankaa miskiin buu dhar siinayaa walow bimindiilin ba allah ka dhigo mindiilku hadda istiraashadii fasilati loogama jeedo mindiil waa la yihahdaa horta fasilatiga laakiin hadda wuxuu yihi sharxu walmuraadu bihi mindiil maanta waxaa looga jeedaa almunshifatu lkabiira waa qalajisada weyn tan weyn oo qofku isku qalashiyo shukumaan baa lahaa shukumaan ya wailaa falmandiilu lmacruufu mandiilka hadda maanta la yaqaan sababtagan yar baa hadda mandiil ku qoranta waxaan yarkaa iyo maradaan jaanta yartaa laa yusamaa kiswa waxaa ma cidi kuma aragtiratee waay yucdaa waa la siinayaa likulli waaxidin mid kasta oo minhum ka mid ah masaakiinta gacantaa laga gelinaya wayatakhayaru ashaksu qofku waa door qaadanaya beyna haadihi halaaثati saddexdan dhaarto ma marin wuxuu ka dhaartay kafaaradeeda waa tan saddexdan kow raba ha sameeyo walow kaana qaniya hadduu doono hodan ha ahaado qofku saddexdin waa laguu soo sheegay ogow addoon inuu xoreeyo lama haya hadda idcaamu casharata toban miskiin ha quudiyo ama dharka ha siiyo walow sheesha yar ha siiya fa in cajiza canhaa saddexdaba hadduu kari waayo saddexda hore adaa u doorle kaa qaadanays laakiin haddii saddexdaba la waayo middan waa maxay lazimahu siyaamu halaaata ayaam saddex maalmood soonkood baa ku waajibaya saddex maalmood ha soom dhaar baa iga dhacdo waa sababayaa maaha horta marka koowaad dhaarta waa laga horeeya arrimahan tow kari karo qofku ha sameeyo hore waaye kafaara la yihahdaa dembigay tirtiras faaslun wanadru nadarku qismaani laba qaybood weeye nadarku waa laba qaybood nadarku waa laba qaybood munajazun iyo mucallaqu mid go-an iyo mid mucallaq ah oo wax ku xiran la xiray falmunajazu ka qowli naadiri qofkii wax nadiray hadalka uu yidhi weeye lilaahi ilaahay wuxuu igu leeyahay calaya dushayda kadaa waxaas haddaan waxaa hela ma dhihin ilahay waxaasaa u nadri buu iska yidhi nadartu lilaahi kadaa wayalzamuhu waxaa ku waajiba alwafaa oofin bimaa nadarahu wuxuu nadray xaalan hadda nadarkau galay hadda ha sameeyo ha la yimaado ilaahay nadar waxaan u galay inaan soomo ama inaan salaado ama inaan wax xoreeyo ama inaan waxaa bixiyo dee sameey mucallaqii soo dhaadha walmucallaquna qismaani laba usii qaybsamaya qismun mucallaqun qismi waxa weeyaan waa waxaa lagu xira shay calaa xusuuli nicmatin nicmo xasilideed aw indifaaci niqmatin musiibo reeb reebankeed bay ku xidhanta nader wuxuu ilaahay u galay haddii ilaahay nicmadaa siiyo ilahay waxaasaa u nadri ama haddii balaayada ilaahay iga badbaasho ilahay waxaasaa u nadri ka qowlihii oraadiisa wuu yidhi in shafaani llaahu ilaahay hadduu ishaafiyo ow amase waa taas waa wixii u xasilayay waa nicmo balaayadii laga badbaadinaya in sallamanii min kada ilahay hadduu waxa iga badbaasho falilaahi calaya kada ilaahay waxaasaa ugu leeyay in yasara allaahu liya lxaj xaj haddii ilaahay ii sahlo fii caami kadaa sanad hebel haye maxaa laga rabaa qofkan faidaa wujida markii la helo almucallaqu caleyh kii lagu xiray wuxuu dalbaday baa alla siiyey caafimaadkii iyo badbaadadii iyo wixii xajkii lazimahu lwafaa oofin baa ku waajiba bilmanduuri shaygii la nadray xaalan hadda waxaa heshay ken wixii a ballan qaado wa qismun mucallaqun qismiga labaadna waxaa lagu xiray calaa ficli shayin shay falidda oo tarkii ka tegidiisa ka qowliga uu yidhaahdo weeye in dakhaltu daara daarta haddaan galo waa falidda ka tegidduna oo amase wuxuu yidhi in lam ukallim haddaanan la hadlin zaydan falilaahi calaya kada ilaahay waxaasu igu leeyay faida hebelba haddaan la hadlo ama daartaa halkaa haddaan tago ama galaba ilaahay waxaan u nadray waxaas ya fal faidaa wujida almucallaqu caleyh kii lagu xiray markii la helo daartiibuu gala ama hebel buu la hadlo wajaba cala naadiri kii wax nadray waxaa ku waajiba alwafaau inuu uufiyo binadri bilmanduuri ya wixii manduurka la nadray aw kafaaratu yamiin ama kafaaru yamiin ama kafaaro la imaam wixii laga helo wa huwa qofka mukhayarun waa la doorgeliyey beynahumaa labadooda baa la doorgeliyey calaa madhabi nawowiy ama calaa madhabi raaficiy kafaarat lyamiin walaa yancaqidu ma guntamayo nadru lxaraami xaaraan nadarkeed ka qatli nafsi naf dilideed bikayr xaqin wuu xanaaq wuxuu ku dhaartay hebel inuu dilay nadar waxaan ku galay bu yidhi hebel inuusan noolaana aan dilo nadar xaaraana waaye lama ogola maxaa dhacaya marka xaqdarruna qofka ku rabaa inuu ku dilo nadarka maba guntamayo waxba kama jiraan waaye waxaa kaloo xaaraan aan guntamayn wa siyaamul ciideyni labada maalmood ciidda ah soonkooda ciidulfitri ciiduladxaa ama ciidunaxri inaan soomaan nadir hadduu yihahdo waxaa kama jiraan nadar macsiyaana ma soconay kafaarana ma leh duusan dhaar uga jeedo walaa nadru makruuhin shay la karaahiyeysay nadarkii ma guntamayo ka salaati tukasho weeye filmaqbarati qabuuraha dhexdooda iyo walxamaami xamaamyada biyo kululeysayaalka nadarba wuxuu yidhi waxaan ku galay inaan qubuuro ku dhex tukado iyo inaan xamaam meelo waaweyn oo iska bulay kululaysyaal la yihahda jiro suuligaan la galo keliya aan wada ahayn qubaysiye ayaa loo galaa waxaa ma guntamayaan wax kama jiraan wey wannadr wannadri walaa yancaqi nadarna ma guntamayo nadar oo liaxadi abawey labadiisa aab dhashay labadiisa waalid midkood u nadar aw axadi awlaadihi ilmihiisi mid ka mid a markuu sii dhimanayo nadar galo wuxuu yihi waxbuu rabaa inuu baxsho nadar waxaan ku galee buu yihi waxaas haddee saas waxaa aabbahay iyo hooyadiisi iyo awlaadiisi iyo waxaasu u galay nadarka umana jeedo ku dadka kaloo dhaxli lahaa inuu xirmaaniyo aysan waxba qaadan uma jeedo ilaa hadduu kuwaa kale uba jeedo nadarku waa baxaaran hadda karaahiyo ahaa kaniya wakadaa waxaa la mid ah nadrulmubaaxi shay mubaaxa nadarkiis kal akli cunid iyo wal lubsi cabid iyo wal nawmi hurdu dusheeda waxaa nadara inaan hilib cuno ama inaan waxaa sameeyo inaan kaba xirto inaan seexdo oo waktiga duhurka iyo qayluulada ama intaas diidadooda inaana cabin caano inaan waxaa samayn nadara waxba waxaa iska xirmamaya walaa kafaarata fii wax kafaarana dhexdiisa maaha nadarka mubaaxa waxaa inaan cunaa nadre iyo waxaa inaan cunin baa nadre kay doontaba ha noqoto mubaax hadduu iska yahay hadduusan sidii sameyn waxba laguma le kafaara ayib hadduu nadar u galo ilaahay waxaa nadar ugu galay inaan cibaado la imaado cid ila wadaagtay aniga ma cid kaloo samaynaysa aysan jirin qof kaloo samaynaya markaa aysan jirin saddex midkood unbuu samayn karaa kacbada inuu dawaafo keligiis hadde waa halkaa meel cid kaloo meel kale dawaafaysa ma jirho meel la dawaafa kacbada keliya jidha maraa cidna dawaafayn waa inuu fiirsado iyada keligii dawaafo ila cibaadadan cid kale samaynayn buu nadar ku gal ama daakhila albeyt kacbada gudaheeda albaab laga galay leedahay ciday doonaan khaasi u furaane inuu ku tukado weeye keligii isagoo ah de yaa markaas joogoo kale kacbada gudaheeda yaa markaa cibaado ku sameynaya keli waa keligii aw yatawalaa alimaamata alcudma madaxnimada guud xilka u sareeya hadduu qabtana imaamnimada guud dee waa ku keligiis ilaa laba qof lamada wada doortay hal qof baa meesha maamulaya hal qof baa qalinka haya lianna alimaama alacdama laa yakuunu ilaa waaxid waaye dee meesha cibaadada ku jirdhana waa maxay dee imaamnimadan ninka haya dalka hogaaminaya waa waa alqiyaam bimasaalix innaas dadka wax danta ugu jirdha inuu ummadda ku hagayo ku maamulayo darsiganu intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab